faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado buusamareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeelad hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays redio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan redio cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye redio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam redio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooron weerar sababay dhibasho iyo dhaawac uu ka dhacay deegaanka bilahood oo hoostaga degmada gurceel ee gobolka galgaduud madaxweynaha soomaaliya oo kulan la qaatay guddiga gurmadka fatahaadda webiga shabeelle puntland oo ku dhawaaqday lasoo afjaray xiisad ka taagnayd magaalada boosaaso una dhexaysay maamulka puntland iyo dad ka soo jeeda deegaankaasi boosaaso xildhibaano ka tirsan baarlamaanka somalilan oo ganaax lagu riday madaxweynaha jubbaland oo digniin u jeediyo xubno ka tirsan maamulkiisa iyo taliya ku-xigeenka booliska soomaaliya oo kormeer ku tegay taliska booliska gurceel iyo ceeldheere intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorkaroon warka subax ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axad ah taariikhdan ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha koob iyo tobnaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna kusoo dhowaada warkaas oo fidsan taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliya ayaa kormeer ku tegay talisyada booliiska gurceel iyo deegaanka ceel dheere cabdulaahi warsamo rooble taliya xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed sare ee guuta cusmaan maxamed cabdulaahi kaniif oo howlo shaqo u jooga galmudug ayaa maanta booqday saldhigyada booliiska gurceel iyo ceel dheere oo dhowaan ciidamada booliiska federaalku ay kala wareegeen ciidamo ka tirsan kuwa ahlu sunna haatanna ay si habsamiile uga shaqaynayaan ciidamo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliyeed taliyaha ayaa socdaalkiisa ku hormaray deegaanka ceel dheere oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa booliiska halkaasi oo ay kusoo dhoweeyeen saraakiisha hogaaminaysay ciidamadan kana warbixiyey howlaha halkaasi ay ka qabteen muddadii ay ku sugnaayeen jenaraal cismaan maxamed cabdulaahi kaniif taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed oo la hadlay ciidamada halkaa ku sugan ayaa ku bogaadiyey howsha wacan ee halkaa ay ka qabteen isagoo tilmaamay xuquuqda ciidamadan ay ku leeyihiin taliska booliiska soomaaliyeed in la siin doono muddada ugu dhaqsiyaha badan sharaf bay ciidanka u soo hin doontaa booliiska iyo dowladda soomaaliya iyo shacabka u shaqaynaysaba ciddii aan shaqayna haddee ciidanka ma ka mid noqon doonaan haddii ilaha ilmo intaan u soconaa intaas waa- waxaan rabnaa dad shaqaynhaya oo sharaf leh oo dadka shacabka ah si fiican oola dhaqmahaya macaamil fiican kusoo dhaweynhaya amniga sugahaya een, muwaadanka ilaalinhaya xaquuqdiisa deegaanka ilaalinhaya sharafka dowladda ka shaqaynhaya meesha aad joogtaan waxaa ku matalaysaan ciidanka booliiska soomaaliyeed meel kastoo joogaan baa ku matalaysaan Een, marka waxaa laydinka rabaa dadka naftiisa maalkiisa iyo sharafkiisa waa inaa ilaalisaan intaasaa laydinka rabaa diilahadna taliyaha oo safarkiisa sii watay ayaa u gudbay degmada gurceel ee gobolka galgaduud halkaasi oo uu booqashadiisa ku tegay saldhigga booliiska degmada gurceel waxaana salaan sharaf uu ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed ee ku sugan saldhiggaasi iyadoo saldhigga uu kusoo dhoweeyey taliyaha booliiska degmada gurceel dhamme sakiriye cabdi cali oo kaga warbixiyey howlaha saldhiggani uu qabtay muddadii ciidamadani ay ka howlgalayeen taliyaha oo dhageystay warbixinta saraakiisha saldhigan sidoo kalena kormeeray qeybaha saldhiga ayaa waxa uu la hadlay ciidamada halkaasi ku sugnaa isagoo ciidamadani ku ammaanay howsha halka ay ka qabteen muddadii ay ku sugnaayeen waxaana uu tilmaamay in taliska booliiska soomaaliyeed uu ka warqabo howsha halkaasi ka hirgashay muddooyinkii u dambeeyey inaan shaqadiina ogaana u nimid inaan maaragtay xaaladiina ogaana u nimid booliiska sidaa ogtihiin een, waa adeegaha shacabka aan kaga duwannahay ciidamada kaleeto een, annagu dadka shacabkaan u adeegnaa si naxariislaan ugu adeegnaa naftooda iyo maalkoodaan ilaalinaa Een, anna waxaa laydinka rabaa inaad dadka si sharaf leh oo muuqata oo sharafka booliiska iyo sharafka dowladdaba ah inaad ku matashaan waxaa laydinka rabaa inaad shaqaysaan een, xil baad qaadeen xaquuqda dowladdaad qaadataan dowladdaad u shaqaysaan shacabkaad u adeegtaan wixii laynii xil saartay si qurux badan uga soo baxdaan marka rabnaa marka si sharaf loo hufan inaad u shaqaysaan booliiska soomaaliyeed baa matalaysaan sharaf inaad usoo hoysaan haddaad shaqaysaan kaalintiina ka soo baxdaan ee, sharaf keentaan waxaad meeshiina inkugu imaan doontaa qof walba oo shaksi ah mudnaanta u keensada inay imaanaysa haddii ilahay maamulka degmada gurceel iyo saraakiisha ciidamadan ayaa sidoo kale ugu dambeyn kuna la qaatay taliya xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo saraakiil wehelinaysay oo ay ka wada hadleen xaalada amniga degmada gurceel iyo howlaha ciidamadu halkaasi ay ka wadaan gudoomiyaha degmada gurceel ee gobolka galgaduud cabdulaahi maxamed bare beentay oo goobtaasi ka hadlay ayaa waxa uu ku ammaanay ciidanka booliiska ee halkaasi ka howlgalaa sida ay ula shaqeeyaan maamulka degmada insha allahu tacaala taliya waa aragtay een, qaybihii saldhigga iyo degmada maadaama een, booliska soomaaliya ay ka shaqeeyaan saldhigyada een, haddee xarunta degmaduna way ku- way isku cadfan yihiin iyo saldhigu Een, waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo inaad wax badan nagala qabataan haddii ilaahay yidhaahdo een, oo aada noo qalabaysaan xaafiisyada xaafiiska saldhigga iyo degmada annaguna contribution aan ka qayb qaadano oo een, aan wax allaala wixii awooddanadu tahay annaguna aynaan hagran taliya xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed oo kusii sugnaan doona deegaanada galmudug ayaa sidoo kale booqan doona maalmaha nagu soo aadan saldhigyada booliiska ee degmooyinka iyo deegaanada gobolada mudug iyo galguduud ee weli uusan tegin
mahadsanid cabdulaahi warsamo rooble weerar sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay deegaanka ballahawda hoostaga degmada gurceel ee gobolka galgaduud wariye karaama ayaa inoo sii ambaqaadaya faahfaahiino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar sababay dhimashii dhaabac kaasi oo ka dhacay deegaanka balihood ku yaala duleedka degmada guraceel ee gobolka galgaduud weerarka ayaa imid kadib markii maleeshiyaad hubaysan ay rasaas ku fureen dhalinyaro hal goob ku wada sugnaa waxaana rasaastaasi ku geeriyooday hal ruux halka mid kalena uu ku dhaawacmay maleeshiyaadkii rasaaseeyey dadka shacabka ah ayaa la sheegay in ay goobta iskaga baxsadeen iyada oo dilkaasi wararku ay sheegayaan in uu la xiriiray aanooyin qabiil maamulka deegaanka balihood iyo kan galgaduud weli kama hadlin weerarkaasi qofka lagu dilay qofka kalena lagu dhaawacay waxaana wararka ugu dambeeyey ee saaka naga soo gaaraya deegaankaasi ay sheegayaan inay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay weerarkaasi deegaanka balihood uu ku yaala duleedka degmada guraceel ayaa sagaal iyo tobankii bishii juun ee sanadkan labada kun toban iyo sagaalka waxaa ka dhacay dil loo geystay saddex ruux dilkaasi oo la xiriir aanooyin qabiil hase yeeshee ugu dambeyntii xal laga gaaray
mahadsanid karaama madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la kulmay xubno ka tirsan guddiga gurmadka fatahaadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xarunta madaxtooyada kula kulmay xubno matalayay isxilqaamayaasha howlaha gurmadka fatahaadda qaar ka mida gobolada dalka iyo jaaliyadda soomaalida dalkaasi kenya madaxweynaha ayaa warbixin ku saabsan dadaalada gurmadka ee shacabka soomaaliyeed ay u fidiyeen walaalahooda ku dhibaataysan fatahaadda waxa uu ka dhageystay xubno isugu jira culummo ganacsato iyo dhallinyaro soomaaliyeed sheekh maxamed cabdi umal oo hogaaminaya xubnaha guddiga jaaliyadda soomaalida dalka kenya ee abaabulka howlaha gurmadka fatahaadda waday ayaa madaxweynaha uga mahadceliyey mudnaanta uu siiyey la kulankooda wuxuuna la wadaagay ku talagalka jaaliyadda iyo ganacsatada soomaaliyeed ee dalka kenya kaga qeyb qaadanaya gurmadka dhankooda xubno reer waa xubno heer dowlad goboleed oo ka socday isxilqaamayaasha howlaha gurmadka puntland oo kulanka hadalla ka jeedayay ayaa soo bandhigay dareenka walaaltinimo iyo midka taakuleen ee bulshada deegaanada puntland ay muujiyeen walaalahooda ay waxyeelayeen fatahaadu guddiga gurmadka qaranka ee fatahaadda ayaa la wadaagay guddiyadan isxilqaamayaasha warbixin ku saabsan dadaalada dowladda ay u horseed waa dadaalada dowladda horseeday ee lagu wajahayo masiibadan xaaladda dadka deegaanada iyo qorshayaal heer qarana oo xal waara loogu sameynayo arrimaha fatahaadda soo noqnoqday maamulka puntland ayaa si rasmiya u sheegay in lasoo afjaray xiisadii ka taagneyd magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari maamulka puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey xiisad maalmihii lasoo dhaafay ka taagneyd magaalada boosaaso sida loogu guuleystay in lasoo afjaro maxamed cabdiraxmaan dhamacd wasiirka arrimaha gudaha maamulka puntland ayaa sheegay in ciidamada daraawiishta puntland oo maalmihii lasoo dhaafay gadood ka sameeyey gudaha magaalada boosaaso balse markii dambe xal laga gaaray cabashadii ay qabeen wasiirka ayaa sheegay in ciidanka gadoodka sameeyey markii ay galeen magaalada boosaaso ay isku dhaceen ciidan kale oo booliisa halkaasna uu ka dhashay khasaare kala duwan laakiin aysan dhibaato kale ka geysan gudaha magaalada muddadii ay ku sugnaayeen wuxuuna xusay in mas-uuliyiinta puntland oo kaashanaya odayaasha dhaqanka iyo culammada ay ku guulaysteen xal laga gaaro cabashooyinka ay qabeen ciidanka dowladda ee gadoodka sameeyey islamarkaana dib loogu soo celiyey fariisimihii ay horey ugu sugnaayeen ciidankii magaalada boosaaso xoogga kusoo galay ayaa maalinimadii shalay ahayd dib ugu laabtay magaalada carmo oo markii hore ay ka yimaadeen halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaanna waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahertis madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa kulan uu la qaatay agaasimayaasha wasaaradaha iyo guddoonka guddiga shaqa shaqada iyo shaqaalaha ee dowlad goboleedka jubbaland waxa uu kaga hadlay caqabado ka jira wasaaradaha dhexdooda kulanka oo ay ujeedadiisu ahayd hubinta iyo dhegeysiga waxqabadka wasaaradaha iyo guddiga madaxa bannaan ee jubbaland ayaa ka qabsoomay howlka shirarka madaxtooyada jubbaland ee magaalada kismaayo agaasimayaasha ayaa mid mid ugu warbixiyey waxqabadka wasaaradaha ee maamulaan sida ay u fuliyaan mashaariicda kusoo dhacda wasaaradaha iyo caqabadaha ay wajahaan xilliyada ay ku guda jiraan daadejinta adeegyada bulshada madaxweynaha jubbaland ayaa kadib dhegeysiga warbixinta agaasimayaasha uga mahadceliyey kuna dhiirigeliyey shaqada ballaaran ee u hayaan bulshada reer jubbaland iyo guud ahaan shacabka soomaaliya islamarkaana ballan qaaday in caqabad kasta oo soo wajahda adeegyada dowladda shacabka gaarsiinayso loo xallin doono sida u dhaqsaha badan madaxweynaha ayaa si adag ugu digay in agaasimayaasha ku dhex milmaan siyaasadda maadaama aysan shaqadooda ahayn sida ay tahayna inay adeegyada dowladda gaarsiiyaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaana kuwa jubbaland xildhibaano ka tirsan maamulka somalilan ayaa lagu soo warramaya in ganaax la dul lagu riday xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada somalilan ayaa lagu ganaaxay inay kasoo xaadiri waayeen fadhiyada golahaasi yeelanayo gudoomiyaha golaha wakiilada baashe maxamed faarax ayaa mar uu soo saaray waa ayaa amar uu soo saaray waxa uu ku sheegay in saddex xildhibaan oo ka tirsan golahaasi aanay ka soo xaadiri karin fadhiyada muddo saddex cishaa xildhibaan axmed maxamed diiriye nacnac oo ka mid ah madayaasha gudoomiyaha baasha ganaaxay ama ganaaxa saare ayaa warbaahinta ugu warramay sababta keentay ganaaxa ku dhacay xildhibaan nacnac oo ka hadlayey sababta ganaaxiisa ayaa waxa uu yidhi horta weligay maahi nin ka habsaamay oo shahaado sharaf ayaaba laygu siiyey baarlamaanka laakiin ninka la ansixiyo ee wasiirka warfaafinta ayaan ayaan uga soo baxay golaha waana diidanahay marka in wasiirka warfaafinta oo sharci darro ku fadhiya la magacaabo islamarkaana la ansixiyo ayaan kasoo horjeeda waana sababta keentay ayuu yidhi inaan ka maqnaado fadhiyada golaha baarlamaanka weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subax ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegeysanaysaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa sheegay inay ka hortegayaan weerarada al-shabaab ay kusoo qaadaan caasimada soomaaliya ee muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed finish ayaa sheegay in xilligan al-shabaab qorsheynayaan weeraro abaabulan oo ay ka geystaan magaalada muqdisho taasina ay tahay nasiib darro waxa uu sheegay in shabaab ku dhiiradaan xilligaani inay gudoomiyaha gobolka banaadir waa waxa uu sheegay in shabaab ku dhiiradaan xilligan in gudoomiye gudoom waa waa degmooyinka gobolka banaadir iyo qeybo ka mid ah inay weerar ka fuliyaan aysan ahayn mid suurtagal noqon karta islamarkaana ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin inay la xisaabtamaan laamaha ammaanka islamarkaana laga hortago weerar kasta oo al-shabaab ay qorsheeyeen inay ku qaadaan magaalada muqdisho loo nasiib darro ah in wakhtigan hadda lagu jiro ay shabaab abaabulano ay ku dhiiradaan inay degmooyinka gobolka banaadir ay soo weeraraan taasi markaa waxay muujinaysaa yacni sida ay isu mahadiyeen marka isma mahadin doonaan haddii rabbi idmo sida hadda loo kala firdhiyey oo loo eriyey ayaa loo daba kici doonaa biidn illah marka ma u suuragelayso waana hami waalan ayaan dhihi karaa inay hadda yacni jeegmoontiyada laga soo galo magaalada muqdisho ee iyagoo abaabulan ay isku dayaan ee weerarku soo qaadaan runtii jabi halaaga ka raacay nolosha ayaa lagu soo qabqabtay qaar kalena meesha lagu laayay oo meedadkoodii aan dul tagnay marka mar walbaba waxaan ku badinaynaa socodka haddii rabbi idmo si ayaan mar damba niyadda hadda gashay ayaan u gelin marka
kaasi waxauu ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed filish dhegeystayaal warkii subax ee raadiyaha cadaadaad kala socoteen waa naga intaa warka waxaa soo saaray saaxiibkii karaama anigoo sharmaarkaan idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doona amaana allah
xoga loogu sheegtaa soomaalidu u xagaataaraadiyo cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyo cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyo cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan